walaw wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu koorgalnaa mawduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inoola gorfaysa hadba ciwaanka miiska ee noo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa abaaraha dalka ku soo noqnoqday iyo saamaynta taban oo ay inagu reebaan waxay la falaqaynaya martida kale ah shaafici yuusuf cumar oo bartay cilmiga horumarinta tijaabooyinna ku sameeyey dhulbeereedyada dalka iyo liibaan cali jaamac oo bartay cilmiga beeraha kuna shaqaysta farsamadu waa ibraahim cali jabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal adiguna dadweynuhu sheekada ku soo darano dawarad isfaanahay dareenkaaga soo hadal kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaara shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay
hagaag abaarta oo la socotayba nolosha aadanaha tan iyo markii la keenay dhulkan waxaa lagu micneeyaa biyayari daba dheeraata taasi oo yaraysa biyihii iyo cunnadii ay heli jireen noolaha uu ugu mudan yahay bini'aadamka nuuceeda sida taban u saamaysa waxay si gaara taabataa xoolodhaqatada oo lagu daray beeralayda kuwaasi oo quudiya kuwa jooga magaalooyinka kale ee dalka marka laga yimaado in iyaga noloshoodu ay ku tiirsan tahay waxay tabcadaan amaba xoolaha ay dhaqdaan oo ay ka helaan hilib cunno una ah mararka qaar in dhaqaaluhu ka soo galo nuucan abaareed waa mid si gaar ah ay bulshadeenna u taqaanno qaybteedana goobjoogayaal ay u ahaayeen abaarihii dalka ka dhacay ee kala duwanaa xilligan sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka waxaa yaraaday roobkii deerta ee la heli jiray wakhtiyadan oo kale taasina waxay sii daba dheeraysay mushkiladda reer guuraageenna haysata ee ka soo gaartay jiilaalka dabadheeraaday ee sannadkan roobkii guga ee ka horreeyey ee bilowday da'ayayna intii u dhexaysay bilihii maarso ilaa juun ee sannadkan qudhiisa waa uu biyo yara sida hay-adaha cimiladu sheegayaan xafiiska iskuduwidda howlaha bini'aadanimo ee qaramada midoobe ee ooja ayaa daabacay in abaaro ay ka jiraan gobollada koonfureed ee dalka sida jubbada dhexe gado iyo qaybo ka mid ah gobollada baay iyo boqool gobollada uumar webiga jubba oo xaalkoodu roonaa ayay abaartu gaartay markii webigu biyo yareeyey sida ay sheegayso xarunta saadaasha cimilada ee urur goboleedka igadna roobka dayrta ee ka da'aya qaybo ka mid ah dalkeenna waxaa la saadaalinayaa in biyihiisu sii yaraadaan taasi oo ka dhigan in abaartu sii dabadheeraan karto haddaba maxaa sababa in abaaruhu ku soo noqnoqdaan dalkeenna maxaa ka dhashay tan hadda taagan sidee loo xallin karaa doorka ay tahay inay qaataan dadka indhaha u ah bulshadana waa kee bulshada ku nool deegaanada roobka ku tiirsan iyo kuwa jiinka webiga ku nool kaalinka ay ka qaadan karaan yaraynta mushkiladdan maxay tahay weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan ku falaqayn doonaa barnaamijkan oo ay marti ku yihiin shaafici yuusuf cumar oo bartay cilmiga horumarinta iyo liibaan cali jaamac oo bartay cilmiga beeraha kuna shaqaysta soo dhoweyn kadib waxaan ku bilaabay weydiinta ah goormaa la fishaa in abaari dhacdo shaafici yuusuf ayaa warcelinta ku hormaraya bismillaah abaaruhu badanaa waxay ku yimaadaanuun annagoo saameyn waynay roobku markuu saa u dhaco oo uu roobka yimaado biyihiiba sagaashan iyo toddoba boqolkiiba waxay iska aadaan laagaga tugaga ama dooxa siduu qofku u yaqaano marka bil iyo bar kadibba maadaama biyihii aysan qabsanaynin ama aan loo samayninba aan meelaha biyuhu dooxyada ay marayaan haddaan loo sameynin biyo xireenno yaryar biyo xireenkii waaweynaa ma ahan inta inta tirar la taago dhagxaan lagu daro shamiinto lagu sameeyo xoogaa hab yaroo daam haddii saa la samayn lahaa way yaraan laheed oo laakiin hadda laba bilood kadibba ayadoon la gaarin jilaalkii weynaa laba bilood kadib ayaa haddana abaar ku dhacdaa roobka oo hadda daay kadib oo ama dadkiiba abaar u dhammaa yani fludiskii uu waxyeelay ayaa bil iyo bar kadib haddana waxaa lagu leeyahay oon baa loo dhintay ama abaar baa ma jiraan astaamo xoogaa lagu garan karo in deegaankan ay abaar kusoo socoto deegaankan dabcan waa wax waxa lagu garan karo waxa weeyaan in marka ay sheegto oo iswaalim oo kale inuu roobka waktigan yaraan yaraan doono waxaa jirta hab ah lagu taabaariyo roobka waxaa kaloo jirta de in roobkii waktigaa uu yaraaday roobkii di'i jiray ama laba boqol iyo konton milimitir ha noqdo ama ha noqdo shan boqol ha noqdo inuu yaraaday noocyadan baa kamid ah lagu garan karo waan kugu soo laaban doonaa liibanow abaaraha dalka ka dhaca goormaa la fishaa inay dhacaan waddankeena soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey gaar ahaan labaatankii sana ugu dambeeyey abaaraha way soo laalaabanayeen waktiyada ugu badan ee abaaraha la fisho waxaa ka mid ah sidaan wada ogsoonnahay soomaaliya waxay wax beerataa gaar ahaan koonfurta laba xilli oo kale ah dayr iyo go bilaha dayrta markay dhammaadaan badanaa waxaa waddanka soo wajahdo jilaal jiilaalka badanaa wuxuu yimaadaa december ka dambeeyo ilaa january bilowgeeda ilaa laga gaarayo abril marka saddexdaas bilood waa bilooyinka jiilaalka ah oo la fisho inay yimaadaan abaaro marka badanaa waxaa la fishaa abaaraha inay yimaadaan labadaas xilli wakti aan ahayn oo sababto ah labadaas xilli roobabka lagu talagalaayo badanaa maalmihii sanadihii ugu dambeeyay aad bay u yaraanayeen oo sidee tahay uma da-eenin ama guga yaraanayo ama deerta ama sanadaha qaarba labadooda waa la weynayaa taas taas waxay sababaysaa arrintaas in uu maxaa la yidhahdaa ee abaarta ay timaado
maxaa sababa inay badanaa abaaruhu ka dhacaan welibana ay u bataan deegaanada miyiga ah adigaa ku wata liban waxaa sababo deegaanada miyiga ah inay abaaraha ay ku bataan dadka badanaa waxay sameynayaan dhirtii dhirtii deegaanadaas ka bixaysay aya waxay sameynayaan dhirtii ay jarayaan ayagoo u isticmaalayoina dhuxul ku sameeyaan oo kale marka dhirta waxay kamid tahay waxyaabaha roobabka keeno oo roobabka soo jiida marka badanaa meelaha miyiga ah waxaa laga jaray dhirta inteeda badneed bedelkeedana lama beerin oo ah in marka dhirta la jaro waxaa la rabaa in dhirta bedelkeeda meesha lagu beero oo kale marka deegaanada miyiga waxaa keenayo in dhirta la jaro in maxaa la yidhahdaa water harvesting la sameeyo oo ah markuu roobka dogo in meelo oo togag ama meelo oo baraakadaha loogu talagalay biyaha in lagu keediyo kaleeto si loo isticmaalo oo ma jiraan waxyaabaha sabab waxaa kamid ah meelahaas in oo maxaa la yidhahdaa uu soo laalaabto abaarta sanadii sanadihii ugu dambeeyda waxaa biyada ka climate change bedelaayo qaar bini-aadanka qaybka ah qaar maxaa la yidhahdaa cimilo oo ilaahay xaggiisa ka timaado bedelaysa ugu wacan marka caqabada ugu wacan meelaha miyiga ah oo keenaysa in abaarta ku badato meelaha miyiga waxaad marka markaad booqato waxaad arkaysaa in dhirtii inteeda badneed ina meelaha qaar mooyaane sida koonfurta meelaha qaar kamid laakiin inteeda badan waa la jara dhirtii marka dhirti la jaro markaas waxay sababtay inay maxaa layihahda roobabka yaraadaan roobabka haday yaraadaan inay biyo maxaa layihahda oo hoos u dhaco kadib maxaa layihahda deegaanahaas lasaga guuro ee dadka isaga tagaan
ustaad shaaficiyaa ku laabanaya abaaraha dalka ka dhaca weliba aada sheegtay xiliyada la filan karo badanaa inay dhacaan maxaa keena in ay dhacaan welibana ay si gaara u saameeyaan deegaanada miyiga ah
horta ma dhacaan waktiga jilaalka keliya sida ustaadku sheegay ma dhacaan waktigaas ilaa ilaa abril oo uu guga bilaabanayo keliya ma dhacaan soomaaliya waana dhibka keliya jira waana waana arrin soomaaliya keliya ay ku kooban tahay waktigii gugi uu daayay oo xagaagii dhexdeeda ayaa waxaad arkaysaa kuwa abaar ku jira oo yani sidii loo dhirtii sidii loo jarayay isbedelkii cimiladu adduunka aan la qabnay iyo ayadoo waktigii hore nabad waxaa jiri jirta dhirta waa la beeri jiray dawladdu ay beeri jirtay annagu iskuulka markaan dhiganayna waxaa la dhihi jiray qof walba sanadkan waa inuu geed talaa marka galaaska kaaba galaaska ayaa waxaa lagu khasbi jiray inuu qof walba soo eego inuu geedkiisi tallaalan yahay haddana markaad gaadha shanaad ayaa haddana geed kale tallaali jirtay markaad gaarto sideedaad marka maxaad umalaynaysaa ardada iskuolka dhigato o dhan hadday wada yani social responsibility ganacsadanada lafteeda hadday dhirta tallaali lahayd oo meel walba lagu tallaali lahaa waxaan wuu yaraan lahaa kama hadlayo bacad celintii dhibka jirta kama hadlayo laakiin dhibaato aan maamul yani aan anagu manaj garayn karno oon controli karno ayay abaartii uga badatay intii waktigii jiilaalka keliya oo inagu dhici jirtay ayaa waxaad ka dhacaysaa ayadu roobkii da'ayo dadkii oonu dhimanayaan amaba gaajo u dhimanayaan waa mas-uuliyad darri ka jirta shacabka soomaaliyeed markay dowladda waayaan kadib abaarahaas xiliyadaas dhaca maxaa ka dhasha markaad iskor taagto
dabcan abaartu abaartu waxay keenaysaa faqri faqrigu wuxuu keenayaa shaqo darri shaqo darrida waxaa ka dhalanaysa sinaan la-aan sinaan la-aantuna waxay keenaysaa amni darri abaartu markay dhacdo dabcan hadda xoolaha soomaaliya looda soomaaliya oo markoon aad aad uga fikiraynay in caana booraha oo dibadda nalooga keena aanu ku fikiraynay khubaro waxaan dibadda ka keenay veterinary oo ku takhasusay sidii dhalxog loo samayn lahaa cross breeding looda soomaaliya oo saddex dhibic toddoba litir maalinkii laga helo meesha holland laga helo konton iyo xoogaha qaar lixdan bay gaaraan in looda soomaaliya la gaarsiiyo ilaa afartan baan ka fikiraynay markaas ayaa laba sano ka hor waad ogeydeen abaartii dhacday loodii soomaaliya ayaa suuqa ka baxday marka meesha waxaa hamiga ka baxay waxa ka baxay ba in in ay loodii la waayo yacni xoolihii soomaaliya ayaa yaraaday aada u yaraanaya waxa meesha ka baxday in ay dhir abuurkanagii uu meesha ka baxay oo markii abaar badan dhacday sisintanadii la beeri jiray abuurkeedii uu baxay oo abuur kale dabadda nalooga keenay oo bilaa quality ah waxaa ka dhacday in magaala baadimiyigii laga soo guuray oo dadkii magaalada isugu imaadeen waxa waxaa kasii dhalatay inay immigration ay saamayso siduu siduu yiri kerry ninkii la tartamaya waktigii algoor wuxuu dhibaatada dal ka jirta waxay saameynaysaa dhibaatada dalalka soo dalalka horumaray marka waxay ahayd in caalamku laftoodu annagu aanu gaarsiino oon dhahno waxan aad noo keenaysiin waa inaad ku salaysiin waxaan annagu u baahannahay arrinta lagu bixinayo f g m ta malaayiinta lagu bixinayo waxa ka muhiimsan i d b yadana walaalaha annaga ah in wax loogu qabto dib loo celiyo oo la empower gareeyo marka abaarta waxa ka dhashay waa intaa intaan sheegay iyo in ka badan uu istaadku sheegi doono intaa uu ustaadku sheegay mooyaane maxaa kaloo la dhihi karaa abaaraha waa ay ka dhashaan sida uu macalinka sheega oo suuqtooda ugu badneed kitaabka asiibay waxaa ugu wacan aan isleeyahay boontu aan ku daraya abaaraha sababo waxaa waaye in wasaaradii beeraha iyo wasaaradii uqseeyey abaaraha la xiriira wasaarada environmentiga la xiriiro inay maxaa yeele shaqadooda meeshaas ay ka baxday shaqadooda meeshaas ay ka baxday intaas leeyahay waa ugu wacan tahay oo maanta oo
abaarta inta badan inkastoo dhulka soomaaliyeed laga dareemo haddana ma jirtaa deegaano ay si gaara u taabato oo dadkoodu ay dareemaan
way jirtaa deegaanada si gaar ay u saameyso deegaanada sida gaarka u saameyso waxaa kamid a gobolada dhexe soomaaliya waxaa kamid a koonfurta soomaaliya labadaasaa aada ugu daran iyo waqooyiga soomaaliya idin ay wada saameysaa marka waqooyi oo kasoo bilaab maxaa la yidhahdaa ilaa somaliland gobolo kamid ah hanaag puntland qeybo kamid a gobolka bari iyo dhinacan gobolada dhexe waddanka oo idil meelaha gaarka ay u saameynaysa waddanka oo idil bay saameysaa meelo waxaa jira hadday saameyso ee dhibaato baan u geysanayso oo meelaha waxa weeyaan oo sida maxusaadka sheegay meelaha ay ku nool ku nool yihiin lo-da lo-da waxay kamid tahay xayawaanada ama xoolaha aadka ugu dul qaadan karin maxaa la yidhahdaa abaaraha oo abaaraha hadday yimaadaan oo kaleeto aad u baaba'ayaan marka waxaas leeyahay deegaanada aad ugu mas leeyahay way ugu wacan tahay in ay aad u saameyso maxaa la yidhahdaa abaaraha waa koonfurta soomaaliya qeybo kamid ah gobolada dhexe intooda badan way saameysaa iyo gobolada fogfog sida bari sanaag intaas way saameysaa
ustaad shaafici haddaan ku imaado bal xusuustaada intaad xusuusato abaarihii dalka ka dhacay kuwii si gaara saameyntooda loo dareemay
horta ustaadka khayralasi waa uu sheegay waxaas dhan waxaa ugu wacnaa waa dhuxushaas iyo climate changiga iyo social responsibility oo uu ku bilaabay laakiin waxaan ku darayaa intaada ka bixin waxaan waxaa horta ka waxaan ka xumay in wadama meelihii ka dhici jirtay sida aad weydiiseen meelahay ka dhacday ay ka dhici jirin inay wax ka dhaceen shalay waad arkayseen media dhexdiisa nin lo d c dhan ay ka dhamaatay jubbaland oo isdeldelay waa dhulkan wamo waa meelihii iswamiska oo soomaaliya waa wax aad looga naxo really dadkaas waxay leeyihiin waa lo looduna uma adkaysan karto meeshaan ka hadlayo abaar abaarta ay ka dhacayso meesha ay abaartu ka dhacayso ka hadlayo waxa weeyaan waa meelihii maroodiga soomaaliya iyo geriga ay laga heli jiray waxaana waxa sababtay waa wuxuu stoostaas ku bilaabay oo dhuxusha dadku ma garanayaan dhuxusha hataa si fiican loogu sheegin oo si emotional soomaalidu dadka qaarba waxaba wax lagu geliyaa hadda markaad wax gelinaysid baraawe ama xamarweyne dadka gedan degan hab lagu gaarsiiyaa jiro awareness marka la dhahay maahan in qofka la iska gaarsiiyo meesha markaad dhahlaysid gobolada dhexe iyo xaggaasoo yani kusoo koray xoolaha geela iyo dilka hab wax loo geliyaa jirta habka aan anagu wacyigelinta u samaynayno hadday sax ahaan laheed shacabka soomaaliyeed waxay garan lahayn qiimaha yani qof soomaali xoolihiisa ay ku hor dhammaaday uuna waxba uu qaban waayey in anigu waa nin aan garanayo meel husunba u dhoweeyaan marka waa arrin musiibo oo soomaali dhan haysata arrintanna inaan wax sheegno wax ka muhiimsan shacabku habkay wax ku fahmayaan lagu sheego aan ku noqdo xagga abaaraha la xasuusta annagu toddobaatan iyo toddobadii etoobiya waxaan wareynay waxay ahayd waxaan manaj gareynay abaartanadii abaartii soomaaliya waa la manajgareeyey oo dalkii waxaa loo raray meelaha shabeelada shabeelada dhexe ayaa loo raray hadda shabeelladii dhexe oo ugu muhiimsaneed oo ciiddeedu biyaha heesanaysay ayayba abaarta ka dheceysaa bakool bay ka dheceysaa oo ugu biyo badneed marka waxa weeyaan mas-uuliyad ayaa naga naga daran mas-uuliyad la-aan baa jirta waxa waxa dhacday hadda daartii biyo badan la dhahayay xoogaa kadib haddana abaar baa dhacday waxana waa arrin khatara waa in kuwan telecommunicationka oo oo oo telefoonada heesta kuwan internetka heesta saa yani saacad kadib ay ku soo celiyaan emotional dadku ula hadlaan qofku uu baxo wadooyinka lagu tallaalo geeda lagu tallaalo oo sida laiska bedela raadiyaha himilo f m boqol laba dhibci shan megahartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaana ku guda jirnaa oo aan toddobaadkan kaga hadlayno abaaraha dalka kusoo noqnoqday iyo saamaynta ay kaga tagaan bulshada waxay la falaqaynayaa martida kale ah shaafici yuusuf cumar oo bartay cilmiga horumarinta tijaabooyinna ku sameeyey dhulbeereedyada dalka qaarkood iyo liibaan cali jaamac oo bartay cilmiga beeraha kuna shaqaysta waan isku soo laaban doonaa balse markan waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martideenna markaan liibaana ku laabanayaa liibaano abaarta marka laga baxo haddana roobab baa da-a roobabkaas fatahaaday ee keenaan maxaa sababaaya in fatahaado ay dhacaan iyadoo weliba dadka ay biyaha u baahan yihiin
sidaan wadarsona wadankeena xillina waa abaar oo waxaan qayla dhaaminaynaa in gaajo iyo macluul wadanka ka jirto iyo biyo la-aan iyo biyo yari marna waxaan ka dhawaaqaynaa in biyo fara badan oo daadad ah wadankii ay ka jiraan tusaale ahaan waxyaabaha sabab waxaa kamid ah daadadkaas in roobkii oo wakti dheer la weysanaayo oo kale inuu roobki yimaado markaasuu yimaado dadkii oo diyaarsaneen environmentig oo diyaarsaneen marka waxaa sababo roobab xadigooda badan yahay oo sidoo hore ka awood badan inay yimaadaan dhulkii vegetation coverkiisa ama dhulkii dhulka qaawinaayo oo kale waxaa kale waxay keenaysaa in dhulkii geedi la-aanta oo kale ka jirto kale inay biyihii ku dhacaan biyihi markaas meelaha sloobka ah oo dhulka u hooseeyo oo dhulka u janjaro inay biyihii u jabsadaan kadib sidaasay daadadku sameeyaan ee biyihii meelaha godadka ah ama xaafadaha oo kale ee macanaha iskugu shubtaan marka waxaa kaloo sababo in maxaa la yidhahdaa webiyadii aan la qodin soddonka sana ugu dambeeday koonfurta soomaaliya gaar ahaan dhulka webiga ah lama qodin mashruuc waxaa jiray webi qodista ah oo dowladdii dhexe soomaaliya samayn jirtay oo ah xilliga webiga qalalan yahay in webiga qashinka laga saaro oo waayo qashinka etoobiya oo webiga kala yimaaday uu ku reebayaa marka webiga meelaha qaar haddaad booqato oo dadkii fogogaanku aha wareyshato waxay ku leeyihiin xilligii dowladdii dhexe webigan aad buu u dheeraa cumqi ahaan hadda caruurta iyo ilmaha baa kubad ku cayaara webigi xilliga uu qalaloo kaleeto oo abaarta ay jirto tusaale ahaan in la sameeyo keedad oo biyaha lagu sameeyo oo biyihii wixii loo baahan yahay maayo wixii kaleeto biyaha lagu xiro keedadkan la sameeyo in drainage la sameeyo oo biyihii maxaa la yidhahda dhulka meelaha dhulka waxaa jira dhulka adag iyo oo kaleeto in drainage lagu sameeyo oo biyihii maxaa la yidhahdaa laga baxsho kaleeto marka tusaale ahaan hadda usoo qaadano daadadki ugu dambeeyey laba sano ka hor iyo saddex sano ka hor oo ka dhacaya beledweyne waxaa dhacayay in biyihii magaaladoodin ay xireen marka halka laga rabay wasaaradda beerihii ama dowladda dhexe oo ahayd in maxaa la yidhahdaa biyahaas la maanaj gareeyo bedelkeeda waxay noqotay in dadka loo geeyo maxaa bariis iyo baasto waa dareemi kartaa qof dhulbeereed haysto oo qudaar ubaxeyso oo ay oo nolosha waxbar oo maxaa la yihahdaa kala duwan ubaxeyso in bariis iyo baasto la geeyo maanaa waxaa laga leexday weygii loo maanajgaren loo maanajgaren lahaa oo ah in keelad la sameeyo in webiyadii la qodo in maxaa la yidhahdaa dadka la- looga digo meelaha dhulka u hooseeya oo kaleeto inaysan degin oo kaleeto ee biyihii maxaa la yidhahdaa halkaas meel loo sameeyo tusaale ahaan jawhar oo kale waxaa jirtay meel biyaha markuu yimaado webiga daadadku yimaadaan meel looga biyihii maxaa la yidhahdaa ee lagu kaydiyo laga sameeyo. marka waxaan leeyahay intaas ayuu ahaa inta badan markaad fiiriso fatahaadaha deegaano cayiman ayay inta badan ee fatahaadaha laga dareemaa sida beledweyn oo kale iyo jowhar oo kale iyo deegaanada ku dhow dhow dhulka uu webiga marana intaa waa uu ka badan yahay marka labada gobol maxaa fatahaadaha u nugleeyay
mahadsanid orta webigu waxaa jirta meelo uu ka hooseeyo iyo meelo uu kor jiro meelo uu hooseeyo xataa marka ay ay ay cara- ah, ayna dhibaato jirin meeluhu hoos eh, ah, meeluhu oo hooseeyo waxaa adag xataa in webiyada eh, kanaalka loo soo loo soo jiida marka meelaha ay mar walba ka dhacaan waa wax la iska yaqaano oo dee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo hiiraan waa meelaha soomaaliya ugu qanisan marka waa wax iska dabiici taas Eh, aan ku noqdo sii hore hal arrin oo aanay lowno muhiim baa jirta oo sababta keenta fululiskan daadadkan ethoobia oon xiriir xiriir fiican leenahay biyaha nooga imaada waa konton iyo lix boqolkiiba ethoobia labada jubba iyo shabeelle Een, marka waxay samaysay damis eh, ayay samaysay bixireenno ayagoon la tashanin eh, soomaaliya laanna waxaa jirta qaanuun biyaha ayaa jirta hab loo wadaago dalka kale markuu sameynayo bixireen oo waxa waxaa la hubinayaa biyihii dalkan uu heli jiray ah, waxyaalo waxaa jirta iska dabiici ah. annaga hadda diyaaradahoodu wayna dul maraan waa yani badanada waa la maraa sharci adduunka u yaallaa jirto marka oo follow right water follow rightka marka taas lafteedu caqabad bay keentay oo biyaha markaynu u baahneen xoog bay noogu soo sidayaa markaan u baahnayna way naga cashadaan taasna waa dhibaato jirta oo oo u baahan eh, in lagu noqdo laakiin siduu ustaadku sheegay eh, intaas ayaa muhiim ah Eh, dowladna uma baahno shacab bay u baahan tahay Eh, xad- eh, wa- yani in carada in laga qaado iyo in carar tuur la sameeyo wax weyn maahan carrada gudaha laga qaado waxaa jirta bahal ah, gacan dheer oo ka qaadaysaa jirto okay laakiin nasiib darro beledweynihii markaad tagto waxaad arkaysaa qashinkii oo shacabku ku daadinayaan meesha sida ustaadku sheegayna eh, caawimaad iyo waxaan loo baahneen sawir igu sawir bay noqotay qofkii isagayaba intuu isku soo sawiro ayaa waxaa loo geynaya waxay u baahan yihiin xataa intaa uu sheegay haddii dadka loo sii sheego waktigu imaanayo waa wax la garanaya Eh, swalim way sheegtaa inka alxamdulilah hadda guul soo dowladda lagu wareejiyey oo wasaaradda wasaaradda beeraha iyo waraabka ay hoos timaaday marka waxaa muhiim ah in wax laga qabto halkaas laakiin su-aashaan haddaan ku dhaqdo deegaanada ay ugu eh, eh, ugu nugul waa deegaanada ugu qanisan oo inaan ka faa'iidaysana ahayd kanaaladii kanaalada waa wax la qaban kara kanaalada haddii biyaha lagu sii daayo kanaaladii laguma sii daanayo oo waxa u baahan beera ayaa waktigaa u baahan hadda ay ay dhacayso ay dhacayso oo fatahaadu ay dhacayaan beera ayaa u baahan oo loo diidayaa si ay u dhacaan fatahaada oo project loogu helo yani arrintaa in la fahmo weeyaan wayna ka hooseeyaan meel way hooseesaa oo webigu wuu hooseeyaa meel lagu sarreeyaa marka meesha uu sarreeyo badanaa waxaa khatar ah wax yar hadday dhacaan carratuur haddaan la sameynin aan carraqaadna lagu sameynin qashinkiina lagu tuuray geedihii etoobiya ka imaadayna ay isxidheen waxa iska caqli ah baashi oo calaacasha webiga oo calaacasha iska banaanka ee dhibaatada ay geenayaan iyo inuu yaxaas banaanka intuu usoo usoo baxo dhibaato ka keena ama jowhar baa madaxweynihii intuu tegi waayey eh, helicopter lagu geeyo magaaladii haddana oo doon lagu sii qaado waa waxyaalo aad u u xun waxa weeyaan waa arrin arrin aad aad u xun oo laakiin damiirku uusan weli shaqaynin Mhm. haddii aan ku laabto meeshan ah ee bulshada inay mas-uuliyad is saarto ayay tahay si ugu yaraan fatahaadahan saameyntooda kaga badbaadaan waxaa jiray marar dhowr jeer ah in dadku ay carabtuuro sameeyeen haddana carabtuuradaas aysan waxba tarin marka waxyaabaha kale ay qaban karaan dadkaas deegaanka ee webiyada uu maro ee ku nool maxay tahay oo fatahaada ay uga badbaadi karaan walaal sacdi waad mahadsan tahay waxaa jirta khubara ku takhasusay oo biyahaas aysan xabadna wax noqonaynin ciid baa la keenay dee ciidda biyahaba qaadaya wax laguma darin wax shamiinta laguma darin eh, geeda lagu- geeda lama dhisin yani ciid baa ciid yar baa la sameeyey ciiddii markii waa iska burburtay dadkii mudnaa khubaradii wax ka qaban laheed iyo habkii carratuurka loo sameyn lahaa looma marin sacdiyo haddii saa loo mari lahaa maysan soo noqoteen dabcan way dhacaysaa haddii aan etoobiya lala hadlin oo biyahan xoogga ay waktiga ah waktiga aysan u baahnayn ay nagu soo sidaanayso lafteedu in laga hadlo waan waa arrin siyaasad Een, dabcan uh, haddii aan kanaaladana laga neefinin kanaallo waaweyn baa jirta oo loogu talagalo oo lagu neefiya Een, waxaa jirto meelo biyoxireenno hore u shaqayn jiray biyoxireenno hadda aan u baahano oon samaysan karo lacag badan aan u baahnayn baa jirta arrintaas waa damiir eh, dowladda iyo ganacsatada laga rabo laakiin tan aad sheegaysid khubaradii loo baahnaa inay ka shaqeeyaan lacagtii la helay lama helin qof baa loo dhiibayaa walaalkii wuu dhiibayaa sheekhuu yaqaano u dhiibayaa wixii saastay hadhowtana berina waa la qaylinaya dhowr maalin baa laga xigta hadda waxaa la maqli doonaa inay eh, inay haysataa dhaceen Eh, liibaan haddaan ku laabto mushkiladan fatahaadaha ah waa ay soo laalaabteen haba ugu badnaadaane eh, deegaanadan amaba saddexdan gobol ee dariska ah beledweyne iyo labadan shabeelle marka xalka kuu muuqanaya ay isleedahay ugu yaraan un waa ay sameyn karaan dadka deegaanadaas ku nool si ay uga badbaadaan masiibadan muxuu yahay
Ee, deegaanadan dadka degan waxaan dadka kula talinayaa ugu horeen inay isku tashtaan Ee, marka labaadna waxaan kula talinayaa waxaa jiray meelo oo la yidhaahdo biyo xireenada waddanka sida bal balcad mid ku yaalo mid ku yaalo jawhar iyo waddanka meelo badan oo kamid ah iyaba dhinacan labada shabeelle iyo beledweyne hiiraan marka in biyo xireenadii ay dayactirtaan tusaale ahaan waxaa jirtay dhowr bilood ka hor mar aan booqday biyo xireenka balcad xaqiiqatan biyo xireenkaas waxaa la dhisay kun sagaal boqol sideetankii haddana waa waa dareemi kartaa waktiga kasoo wareegata waa wakti aada u fog wuxuu u baahan yahay in biyo xireenada jawhar iyo balcad ama shabeelooyin kale biyo xireenada ku yaal in la dayactiro in webiyada iska qodaan oo webiyada xilliga uu qalalan yahay oo kaleeto inay iska qodaan in ay u diyaar garoobaan waayo lacagaha iyo deeqaha dadkaas lagu bixinaayo oo bariisi baasi loogu geenaayo waxaa ugu muhiimsan in loo maanid gareeyo ama loo kontaroolo webi- biyahan imaanaya iyo fatahaadahan sida webiga badanaa fatahaadka wuxuu ka yimaadaa webiga xaggiisa ayuu ka yimaadaa in meelaha dhulka u janjeero oo kaleeto ee aada u xiraan oo kaleeto ee dadka isticmaalin yaas la isticmaalo xilliga abaarta oo kale iyo in dhirta la jaraayo aada loo xakameeyo dhirta la jaraayo aada loo xakameeyo dhirta waxyaabaha waxay kamid yihiin biyaha celiyo markaana dadka waxaa kula talin lahaa inay dad deegaan ahaan is abaabulaan lacagahaas iyo waxaas ay isku darsadaan ay ku maanad gareeyaan webiyada iyo xarenada ay ku dayactirtaan hay-ad iyo dowlad iyo dad garab siin doona aysan sugin qof weliba uu dhinac iska dadaalo danta guud inay ka horumariyaan danta gaarka ah ana intaasa kula talin lahaa inta kale ustaadka ku baxaya ustaad shaafici soo dhawow eh, gebagabadii taladaada ugu dambeysa mas-uuliyad wadareed ayaa muhiim ah Een, waa in hogaanku oo uu shacabka ka naxaa oo dhibaatadan la la maareyn kara oo sanad walba soo noqonaysa oo leenahay eh, waa in wax laga qabtaa waa inay eh, shacabka u naxaan oy waxaan waa wax eh, a b c la qaban kare aysan eh, ay eexda intay ka daayaan shaqada ay u dhiibayaan dad kale yaqaanaan dadkii dadkii khibrad u lahaa inay qabtaan shacabkuna ay isku tashtaan oo biyo sacbahaagaa looga dhirgaa soomaali dhaqan waxay u leedahay inaa eedu eh, waxeeda qabsatee wax yar oon anagu qaban karno geeda aan ku tallaali karno cara aanu ka qaadi karno een, dhina- dhinacyadoo carakaabo inta jawaana lagu shubo la dhigi karo Eh, meesha la garanayo meeshaas way way jabi doontaa oon hadda wax kasii qaban karno yaanan sugin baan dhihi lahaa inay berri timaado Een, waxaan kaloo dhihi lahaa midi saxaafadda oo aad wax uga qabata dadka dalka soomaaliyeed oo kusoo celcelisa habka ay bal shacabkan ay wax ku celcelinayaan maadaama ay fahmi laayiin ha ku noqdo ha ku noqdaan oo ma jirtaa waddo kale oo naga maqan yaan kale oo u kaashanaa yaan kale oo u maraa hadhihi lahaa ayaa- ay- ay- intaas intaas ayaan dhihi lahaa dacadda igu gesiyo dabka igu baxaayi odadow hobta igu shidan dabka igu baxaayi odadow hobta igu shidan danqashada dareenkan dibna hayga ruugaa hagaag guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen toddobaadkan shaafici yuusuf cumar oo bartay cilmiga horumarinta tijaabooyinna ku sameeyey dhulbeereedyada dalka qaarkood iyo liibaan cali jaamac oo bartay cilmiga beeraha kuna shaqaysta aanna ku falaqaynaynay abaaraha dalka kusoo noqnoqda iyo saamaynta ay kaga tagaan bulshada intaan dib uu kulmi doono barnaamijkan kan xiga toddobaadka ina soo aadan haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo
hadda garashadiideen indhaha samo ka qadabteen xaggeennaba gidoodayn haddaad garashadiideen indhaha samo ka qadabteen xaggeennaba gidoodayn qabowsane dadkaygo reedha haddaynan isdaba qaban miyuu reeg degaya